dheggan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dalalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga ameerika waddamada kanada iyo maraykanka meelo ka mida dhulka soomaalida ee usoo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo laba isbuuc gudahood wax ka yar toban cisho waxaa lagu dilay lix dhallinyaro ah sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka colombos oo maraykanka ah iyo sidoo kale edmonton iyo trono oo ka wada tirsan dalka kanada haddaba dilalka dhallinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyadda soomaalida waxaa sidoo kaleeto aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaala magaalada colombos iyo sidoo kale trono oo wadaadadu ay u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortegayo dilalka dhallinyaradaasi waa tahay barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa igala qaybgeli doona horseed ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada colombos ee gobolka ohio iyo sidoo kaleeto sahre mire oo iyadana macalimad hore uga tirsaneyd ah iskuullada westerfield school seriska magaalada colombos islamarkaasina bulshada soomaalida halkaasi jaaliyada dadka u dhaqdhaqaaqa ka mida iyo sidoo kale maxamed qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mida kolejada ku yaala dalka canada kana mid ah somali canadian forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada soomaalida ah ee isleenaysa ama lagu leenaya dalkaasi canada haddaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aadaya dhinaca magaalada colombos ee horseed ceyni bal waxaad iiga warantaa falkii ugu dambeeyey colombos ohio ayuu ka dhacay sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaasi bismillah sahra waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a dhammaan hawsha qaybka ummadda oo haystaan waa waxay ka mid tahay un xanuunka ama murugada colombos lasoo gudboonaatay sanad iyo laba bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo inta runtii ay sii kordheen waxaa kollay aan aasnay daraad laba wiil oo dhalinyaro soomaali ah oo qayb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay ma hayna runtii waxa keenaya sababta weli blayskaa ku daba jira laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwan ay ka socdeen lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qaybteedii maaragtay culimada iyo waxgaradka iyo hooyooyinku ay qayb ka yihiin oon soo abaabulnay oo lagaga tashanaya uun murugadan ama aafadan mujtamaca soomaaliya lasoo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa waa gartay waa yahay haatanna bal aan aada dhinaca dalka canada maxamed qaasim professor wax ka dhiga ayaad tahay mid ka mida kolleejyada halkaasi jaamacad xataa waxbaad ka dhigi jirtay marka hadda soomaalida sidaasoo kaleeto maraykanka ayaa walaaca ugu badan idinkana idinka haysataa dhalinyarada bal haddaad dib noo yara xasuusiso wuxuu ugu dambeeyey falalkaasi ku dhintay dhalinyaro a agtiina sahra waa mahadsanta horta magaaladan toronto sanadka lasoo dhaafay laba kun iyo toddoba iyo toban waxau ahaa sanadkii ugu xumaa dhalinyarada ugu badanna taariikhda lagu dilay magaaladan waxaa la dilay toban wiil sanadkan haddana laba aan maraynaa mushkiladan waa mushkilad soo socotay dhowr iyo toban sano waxay badiba ku saabsan tahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayaga isdilaya waa wiilal kooban mujtamac oo dhan kuma baaxsano laakiinse khatar weyn ayay iyagana isku hayaan jaaliyaddan ay ku hayaan mushkiladda tan nasiib daro jaaliyaddeena muddo badan koraan ka fiirsanayna waxba kama aanaan qaban haddase ururkan somaali canadian forum iyo ururo kaleba aad baa laisku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto tan koowaad horta in mushkiladan ay tahay mushkilad annagana haysata u fiirsa magaaladan toronto toban sano ka hor toogasho waxaa ka dhacda jirta taqriiban siddeetan sanadkii sanadka hadda lasoo dhaaftay afar boqol oo shooting ayaa magaalada ka dhacay waxayna u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganay marka halka wax waxuu ka bilaabanayaa jaaliyadda inay isku timaado ee tashato waana tan aan soo wadnay lixdan bilood dambe oo oo idil waayahay xalka waan u tegi doonaa maxamed qaasim waad mahadsan tahay sahre mire bal aan siiya iyadana dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd bulshadu waad ka dhex muuqataa arrintan walaac intee la eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka ah bismillahi raxmaan raxiim sahre wallahi waad mahadsan hadda marka waxa weeye runtii anagu reer colombos waanu ka ladnayn dilalkan saan dhalinyarada loo dilayo canada iyo minnesota iyo meelahaas laga sheegi jiray laakiin annaga waa two thousand seventeenkii waktiga waxaad ugu xumayd oo intaasoo dhalinyaro ah oo weliba waxa dilaya soomaali soomaali kala dilaysa ay ahayd dhibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii boliiska xataa markii loo sheegay waxyaalaha ay kasoo ay iyaguna kasoo codeen waxaa kamid a waxay dheheen communitigana ma caawinayo qofkii haddii la yidhaha hal raadina lama raadinayo qof hadduu ogyahay ma sheegayo marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraanyada iyo murugadii qofkaagiioo halkaas inta balaayo ku toogatay wax ka jira aysan jirin hadda xataa sabtida haddii ilaahima waxaa jira shir oo la rabo in bal communitiga isu yimaado oo oo maxaan ku rahdaa somaali community ay qaban qaabinayso waa arrin runtii murugo aada u leh xabad ka soo carara xabadaha ku dhamayso waa garta waa yahay bal intaanan qeybaha kale ee barnaamijka aan u gudagelin markana aan wada dhegaysanno warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaaji dilalka dhalinyarada soomaalida ee canada ayaa ah mid weli taagan mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo soomaaliduba ay ka gaartay sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi muuse kuulow oo in badan deganaa magaalada toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhalinyarada soomaalida fortmag toronto olowa magaalooyin hamilton inta canada ay ka kooban tahay dhalinyaro soomaaliyeed lagu diray ayaan xisaabanay laga soo bilaabo inta trocom aan sameynay waa labadii kun iyo shantii oo haddana waxaa la maraya labada kun iyo sideed iyo tobanka marka waa dilalka keliya iska daa dhaawac iyo waxyaabo kale tiradoodana waa boqol siddeetan iyo shan laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyey la xaliyey waa hal ama laba waxaan dhamayn qaar ka tirsan jaaliyadda soomaalida oo qaarkood carruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in boolisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhallinyarada wallaahi boliiska waxba sooma bandhigin markii sheekada markaa runta kuu sheego yaa dhintay waa wiil soomaali oo madow ah yaa dilay wiil soomaali oo madow ah ka u malayn maayo in boliis edmonton inta wiilan soomaali ee ku dhimatay wiilkeeda ka horreysay wax la soolbagaraya waxaa ka jira hal wiil halkaa wiilna alxamdulilah waxaa laga soo helay taamira oo meel kasiino ah inta kale la dilay inamo soomaaliyeedna weli wax caddeyn ah oo la helay ma jirto boliiskan edmontonna wax uu baaro ama wax uu efarta geliyo ma jirto waxaan joognay shir uu ninka madaxa biliiska jiefka uu leeyahay waxaanan annaga usoo qaban karin communitiga u sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilo waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa communitiga sidaan la soconno biliiska shaqadooda waaye ayagaa resourceska haysta ayagaa intelligenceka haysta markay rabaanna waa isticmaalaan markii kalena communitiga eedaan balse booliisku waxay sheegayaan keliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markhaati oo markaasi bulshadu ay kala shaqaysay booliska kuwa la xaliyey waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska waxayna siiyeen fursad aan kusoo afjarno keyska bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo isyaqaana marka uu dembi dhaco had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka war haya falka keysaska la xaliyey waxaa geesanimo muujiyey qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyey qaar ka tirsan waalidiinta carruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo keliya marka ay helaan caddeyn iyagoo xusay inay jiraan dad soomaali ah oo arkayey markii carruurtoodu la dilayey balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxa ay arkayeen cid kuu markhaati kacaysa ma jirto soomaali haddaan nahay cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reerkaaga lasoo deegsadaa kollay qofkii qof dilay ee aad u jeeda ee aad qarisay adna biri kuuma aaba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kuugu dheer uu dilo qofkaas markii qofka markuu dilaayahay waxa fiican in layska fogeeyo sida xaaraantii oo kale tirada dhimashada dhalinyarada soomaalida ee kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa iyadoo aanay muuqan xal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada soomaalida maxaysan soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqayn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada su-aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmiya zahra waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay barnaamijka aan dib ugu soo noqonno saare mira waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii soomaalida ee joogay waqooyiga america hadda hab ugu badnaato canada iyo colombos ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay maxaa loo heli la-yahay soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu kasoo baxay waxay sheegeen booliisku haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa haddii la helo dadkii dadkii dhibkan geystay waa lasoo qaban karaa sharciga la horkeeni kara maxay tahay sababta dadkay u baqayaan wallaahi dadku waxay u baqayaan soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay qabiil ku salaysan qofkii haddaad tiraay maa sheegti wuxuu waxa u adiiba waxaa taabanaysa haddii waa la sheegi ama hebel baa idhihi ama kan baa idhihi laakiin ma fiirinayo wejiga ah waxaan haddii maanta qofka ugu horeeya la sheego sharciga la hor keeno soomaali waxay ku maamaadaa nina dhiiggiisa kama tallaabo wiilkaaga hadduu gacan ku dhiiglayo intaad sharciga u keenta aad tidhaha waa kan wax uu dilay hala dilo oo la dilo qof dambe umuu noqdeen laakiin waa midii wadankii naga baabiisay qof walbaa soo qofkii og buu qarinaya eed iyo balaayo ka cararaya hadilaba qaarkood waaba la dhoofinayaa marka runtii waa arrin muruga leh ilaahay subxana watacaala ummadda ha tuso xaqa inay aftiyahayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabto waa gartay horseed cayni waktigan la joogo waxaad qabanaysaan oo khamiisoo barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda soomaalida gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaala colombos iyo hareeraheeda aada isugu keenteen iyo dadka guud ahaan maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan waxaan isleeyahay sahro soomaalidu waxay tiraa dab markay joogsadaan dalqabaa xanuunkii baa na taabtay xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii way isbedeli la-yihiin waxaan marka hadda isla garanay bal in laisu yimaado aqoon-yahanka bulshada waxgaradkeeda culimadu isu wada yimaadaan fadhigana culimadaa soo qaban qaabisa wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay idan inay culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii midda kale in bulshada tababaro iyadoo dawladda lala kaashanayo waxyaabahan drugska ah ma aragtay aan ka dhawaajinaynay mar dhow walaalaha mid kamid ay ka hadlayeen tababaro qaabkee looga hortegi karaa xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax lamid ah oo markaa qofkii waali kara marka in aafadaas meeshay ka imanaysa la isla qeexo saamaynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkana haysta laga hadlo xalna si guud loo wada raadiyo fadhigaasu ma aragtay fadhigani kuwaasuu hordhac u yahay waa garta waa yahay waxaan siinayaa sidoo kale maxamed qaasim sahra abbay annaga waxaan cilmi baaristii waa soo sameynay waxaa cajiiba aan ogaanay dhalinyaradan waxay isku laynayaan lacag ma aha ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay markaad weydiiso wiil marka maxaad u dishay wiilka kale wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect xushmad xumo baaritaanka wuxuu caddeeyey in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi u fidhsa magaalada toronto haddii la yidhaha drugska xaafadahan deganne waxaa naga badan xaafado kale sabab kalea jirta wiilasha waxay isku daynayan waa xeerkaasi dhex yaalla taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo tan arrinta ah annaga soomaalida iyo communitiga ma soo sheegaan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaabo waagii maafiyada north america ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliiska shaqada ayaga u taallaa miisaaniyad xoog laha la siiyaa inay wax ka qabtaan inta soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fiicanna ma jiraan marka qofka soomaaliga iyo reerka soomaaliga dad isku hadlayana ma laha dilkaana sababta keenaysa oo runta ah markaa baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaalla la rabo wax laga qabto soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madooga north america xeerkaasaan kala wareegnay taana waa mush musiibada meesha ka socota waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin ayaga laftirkooda ay is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay is u sheegi karan xataa waalidiinta ilmaha laga dhala laga dilay ayaa waxay ku leeyihiin ma sheegi karno cunugeyga qofka dila ayaga og marka taasi meesha ma ku jirtaa way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxay isku ilaalinayaan cabsi ay qabaan waayo magaalooyinka aan ku noolnahay inner cityga drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha caddaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gadaya waa su-aal isweydiiyey why north america keliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaalla disadvantageka ama economic ha noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadahay ku nool yihiin marka intaa isku keentid taa ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali hadday rabto xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagii maafiyada hadduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ee qabtay laakiin see loo baabi'iyay maafiyada dowladda ayaa dhaqaalo gelisay technologya la geliyey informationa la raadiyey sidaasoo kale loo baahanya communitiga in wax laga qabto ma aha hooyada in la eedo yara maxaa usoo sheegi weyda wiilkaaga waata bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan maraykanka gudihiisa waxay ka jirta dilalka ah gobolka minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in uu haayo intooda badan usoo guurtay markii la fiiriyo dalalkii ugu dambeeyey oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kaleeta siday isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo nonoqday bilihii ugu dambeeyey iyo sanadihii ugu dambeeyey maxaa ugu wacan ayay idinla tahay
bal walaashii seeraan kaga horeeya waxaan is leeyahay professorku siduu yidhi waxyaabo badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaadkuna na tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yacnihii dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo ay tahay meel maaragtay qofka dariska kule ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la kunsaday meeshaa qoyska soomaaliyeed ee soo dhex dega waxaan is leeyahay saameyntoosay ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxbay da-yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaksiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gaangiskan iyo wax la midka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u maleeyaan inay tahay shaksiyad oo qofkii wax protection uu moodayu ka helayaa sida uu professeerku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihin la yidhaha snitch get stitch oo ama aragtay qofkii afkiisao hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la toltoli oo kale marka waa dad qawaaciddaas oo dhan ka run sheega waxyaabaha laga yaaba waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo dumiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qayb ka noqon karta bahashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabin codin iyo parbal drunk waxyaabaha la yidhaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a ba waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoobo uu noqdo dhibkani dhib mar walba soo noqnoqdo haye sahra runtii sida maxaan kula walaalkay walaalay u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay minnesota oo kaleeto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yar degeen waxaa caawiyey baan filayaa minnesota waxay haargarayseen boolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsan xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigationka subinaya ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer minnesota wax badan baa iska bedelay daliilka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisuba tahay inay wixii baa communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayd waana sida ay maxaan ku rahda barsoorkii maxaan ku rahda warshaadba u sheegeeno dhulgaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego weliba dadka loo inkamkaa oo dhibaatada nooga haysa madowga uu ka daydo ma ma uu helayo maxaan ku rahdaa wax kaloo isku barotagtgara waa inuu afkiisa xirto gabar hadda duugtii wiilasha labada u dambeysay gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiri tiri sidkaan haynay baad haysaan hooyaday sideed wiil bay dhashay hal baana ka nool bay tiri marka dhib male bay tiri markaad dhamaataan baa isdayin doontaan marka runtii waa waxaan ka dhaxalay waawe dadkii madowga halkaan nagu nimid oo carruurteeda hore ka raaceen moodan waxay soo badan inay fiican yihiin waa garta laakiin markii sanadihii ugu horreysayba soomaalida aad ugumaysan daadanin xataa haddii sida aad hadalka u dhigaysaan deegaanada aad degteen ay yihiin iyo dadka ku dhaqan dhibka markiiba hore kamuusa gaarin maxaa labaatan sano soddon sano ku dhowaad hadda keenay in mushkiladahan ay bilowdaan waxaa keenaya cunuga maanta wax dilahaya waa cunuga labaatan jirka iyo maxaan kule wax u dhowo waagaas wuuba yaraaba waa intuu soo korayo oo waxkan baranayo ku dhex jiray cunuga maanta la dilaya waa waa da-da udhexaysa maxaan ku rahdaa sideed iyo toban ilaa iyo soddon inta ka hooseysa waa inta aanu qurbaha joognay oo markaana da waa intuu la qabsanayo oo waxaan baranayo oo dhex galaayo oo ku dhex korayay runtiina ilmaha soomaalidu physically bay nooga yihiin qaabkee nagu maskax maahan nagu abitaan maahan nagu dhaqan maahan marka waxa laga ixmaano kaasuubiyo la suubinaya oo la fiican hataa waxaad arkaysaa hadda maal dhaweyta waxaan arkay wiilal wiil soomaaliya oo inta hooyadii meel gasstation wax uga soo doontay baa toban wiil oo dhalinyara u yimaadeen mid kamid a marka duubaya sidii wiilka loo qaraacayo oo loo dilayo booliiska markii loo yeeray gahaano meel ku taalbeed booliiska markii loo yeeray way arkeen waxay yidhahdeen o soomaali gang waa waan ogna kurta magacooda wejigooda waa rafaa bal fiiri marka ayagbaa isduubaya witness maba ka cararaya xataa waxayba la tahay qurux a sidaa isku markaati furaya
waayahay maxamed qaasim bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo hay-adaha ammaanka dalka canada gaar ahaan torono oo kaleeto marka falalka noocaana ay dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeero ama ay uga warhelaan oo ka hor haddaad baaritaano samayseen ma la xiriirteen ayaga laftirkooda ma la fadhiisteen ma weydiiseen sida ay wax yihiin waa la fadhiisana arabay waxaa caloolxumo ah in ninka chief poliiska magaalada toronto xukuma in annagoo jaaliyadda la fadhin inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabano wiilashaan waxaa la yaab leh in magaaladan biliiska ugu weyn ee north yacni ee canada in miisaanada uu haysto uu mas-uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo soomaali uu leeyahay caddayntii ma aad keenin marka taana waxaa u sababa community kastaba haddaysan organised ahayn ee isku xirnayn biliiska hada wiilashan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan khuseynin ayaga isdilaya marka waxba kama qabanayaan hadda annaga waxaan ka bilownay in communityga organi in organize aan noqono oo aan is-abaabulno mas-uuliyadda qayb annagaa ku leh oo wiilashaan annagaa dhalnay guryaheena kasoo baxeen fikirkaan qaldanna inaan ka hortagno wakti dheerna waa dayacnay dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga soomaali ahaan communityga inaan biliiska la shaqayno biliiska haddaysan community organised ah oo la shaqaynaya haddaysan jirin hadda ma eedi karto hadduu isaga iyagana wax ka qaban waayeen marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dawladda oo idil biliiska iyo communityga inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax loo looga qaban karo waxayna ka bilaabanaysaa communityga waayahay waad mahadsantihiin bal markana aan wada yara dhegaysanno baarliin maxamed cabdulle oo ah hooyada dhashay cabdiqaaliq oo ka mida labadii wiil ee dhallinyarada ahaa ee ugu dambeeyey ee toddobaadkan lagu dilay magaalada colombos ee gobolka ohio baarliin cabdiqaaliq horta meeqa sana ayuu jiray labaatan waa gartay see uga war january labaatan noqday janwaryu labaatan noqday waa tahay seed uga war heshay in uu geeriyoodo wiilkaaga marka geerida waxaan ka warhelay markaan tagay un stationkii oo ay dhaheen eighty five percent oo taleefonkiisina la yiri haddee taleefonkan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday marka taleefonka hagoynin waa locate garayneynaa isagii waay markaas kuma dhahaayaan ilaa ay moogta ku tusaan ha eighty five percentaana la yiri waa iska soo tagnay habeenkii alxamdulilah habeenkii waa siixan waaye maalintii dambe waa ku qancay waana u badnayd bikaas wiilkayga mar walba hadduu laba jeer waxay ignor gareeyo mar saddexaad ku ida qaban ida qaban jiray marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefonkuu kaa qaban waayey ama walaalihiis uu ka qaban waayey markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhib uu soo maya ani dad gruub gruubkuu raacaan garanaya gruubkaas hadday wada dhaheen ma arkin cabdiqaalaq daday kala hari jireen ma ahan ama ayakuu la jiraa ama gurigay isla joogaan baseman aan qabnaa halkaasay ku cayaaraan geemkooda waa garta meeshanaan wada aadaynaa waa la isdaba socdaa marka dadkii oo dhan hadday dhaheen waxaan isdhahay xaggee kaluu jiri karaa cabdiqaalaq meel kaluu jiri kara male waa ma noolo cid aad ku tuhmaysaan dilkiisa ama xataa isaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhalinyaro kaleeto xataa haddii uu ku xirnaa oo dhalinyarada israaraadsanaysay ah waxaad ka warqabtid may wax israadsanayo male oo isaga gooni u raadsan jiray muxuu ahaa weligiis wax meelahan waxbaa wax dhacay iyo weligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaad qaato waa laga yaabaa maxkamad markaa saas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abaay ma maqlin kulli wiilashi waryar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaaliya aniga asaga sanadkii hore waxaa kusoo soonnay ramadaankan hadda dhalanayo ramadaankiisa garoowe laba bilaan maqneen marka meeshuu tagba saasuu dadkiisa asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna iloowaay wuu iska xiriirina wuu salaama nin maasha allah u ahaa abaa ilaahay baa ilaahay iga jeclaada awalba ilaahayaa isiiye mari iimaan allah naga siiyo baarliiney waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay asagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaasi ka dheer booliisku ma idin siiyeen booliisku waxayna siiyeen baabuur in laga dhexhelay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meesha lagu dilay qof maxkaaba bastoolad lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulilah wiilkayga hal meel dhush oo animaba saas uma sii arkin wiilkii ilmaadeerkaena wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa dhush laasiiy wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi waa afsaarka meesha ka gasha ma madaxa ka gasha marka madaxa haa labadooda madaxa waa looga dhuftay marka hadda aniga wiilka ilmaadeerkan ahna reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay dhaheen waa la dilay waa la feeray marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerk adeerku u yahay uu ku bartay intaasna kolley cidda ay is yaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa waxaa gaarigu ku sugaayay say u badan tahay ninka meeshuu galay aa lagu soo feeray ayaka reerka ani reerka kama hayo laakiin soomaali waa iska taqaana hadalka waa iska badbadinayan hadday rabaan waxay tahay ma garanaya in la feeray la dilay oo madaxina mistoolada looga dhuftay labadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka ma taas ma caddeyn karo laakiin anaka wiilkeeni meeshaas yar baa lagaga lagaga dhuftay booliiska marka ciday daba baabuurkana joogaan baabuurkay ka dhex heleen waa garta booliiska Ah.
hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleetoo la socdayba waxaa kasoo wareegatay afartan iyo sideed saac ku dhadhawaad marka Haye.
ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa may waa wacnay waa la waraystay weli wax ma haynay dheheen marka hadda labada famil inaan isqa- isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo waxay wuxuu yiri maantuuba isoo waxay wuxuu yiri sideeni culayskii badnaa ilmihii wiilasha waa la duugay marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas in baan hadda sugaayey weli wax wax noo sheegay male meeshana wax wax la diloo la hela maba maba badnaba lama helo ilaahay soo gacan geli.
yaa dila ayay idinla tahay dhallinyarada soomaalida waalidaa tihiin ha- tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhallinyaradan soomaalida dilalkooda iyo dhibaatooyinkooda inay ka dambeeyaan wallaahi abbaay ani dembigaas ma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriya madow waaye eeriyadaan aqaanaa eeriya madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliya oo meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keega yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhehaysa maya kuwa kale oo- oo mindhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda soddon jir nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray isaga ilaa ilminimadiisii ninkaas amay raadsanayeen oo wiilkaas la shaqoole kana iska daba socday waa marka garta ma garanayno abaay wax aan ku tilmaano male muxuu madow iyo qaban jira Soomaali.
wiilkaaga cabdiqaale wiilkaygu wuxuu security inuu ka shaqaynaya shaqo kalaasyana wuxuu ka qaadanaya stateka stateka collegeka ohio state universityga maya tan columbus communityga collegeka communityga waa Ah.
gartay waa yahay marka arrintan oo kaleeto maadaama deg deg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareenta hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leeda waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto abaay ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay asaga dareenkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo anaka saaxiibadii qaaraa indiya iyo meelahaasa i t iyo waxaasaa lagu aastay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen ma xaggan ma ka baranayaan Eh, focuskeena anaka iska bahalki oo focuskeena inaan soo jeedino oo kisto waaye das eh, mujtamaca inaa marka hadee dadkan marka aniga waxaan isdhahay hadday saaxiibadii tageen asagana meelo kale ku qalqaali haddii oo magaaladii saan ay u qasan tahay qadartii ay ugu dhacday marka xanuun badan waaye ilmahaaga intaasoo sano oo lagaa dilay oo maanta kula joogin laakiin bedel kheyr qabto iyo kuwii kale oo ii haray waa buuxaa alxamdulilah kheyr waa hagaag way mahadsantahay hooyo baarliin n walaacaas ay qabto sahro miraay hooyadaasi oo kaleeto ayay hooyooyin fara badan oo ku dhaqan maraykanka ay qabaan n hooyooyinka laftirkooda door intee la-eg ayay ka qaadan karaan ilmahooda inay ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin daba socdaan n hadday dhibaatooyin ku arkaan booliiska ay gacanta ka saaraan sidee ayay taasi qayb uga noqon karaan een aan sahra in su-aasha sahro mire een waxaan odhan iri waalid markii horena waan ka afta waxaan ihi waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid ka soo qaxay dagaal sokeeyo meesha yimid runtii waayo aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidiinta marka leenahay haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadkaa ku lug xidhan yahay ama aad ku aragto isagoo hubya waxaa wata waxaa jirta xal xalkaasi waa khadhaadh yahay laakiin haddaan la samayn cidhib xumada ka imanaysaa kooxdan waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay-adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladiisa la socodsii maxaan saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu iloobo waxaa kaaga fiican isaga oo xerooyinka lagu hayo dadka laga shakeeya kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadana uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen ta labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saamaynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labadaa kolka la ega waxaa fiican inay markiiba la xidhiidhaan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale ee waddadaa haya waa markay ka qustaan baan ka wadaa inay si dhaqsaa ula xidhiidhaan Wallahu haye sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad kusoo noqoto adigana Ah, maya runtii waa arrin muruga leh hadda sida walaalka horse sheegaya haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaado ood maaro u weydo inta lagu xareeyo dhaqantoosin loogu samaynayo oo maskaxiyan maxaan ku rahdaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto maogiye jeelka un caadigoo la geynay marka qofku wax dhacaan maya laakiin ase community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badan nahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maaragtay ama ay waktigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo ama ay iskugu yimaadaan horseado maadaama hadda nala joogteen lixdiina masaajid bal shirka hadda waa inaad ku dartaan runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya waxkan waktiga tirada badan oo haysto markuu wixii fiicnaa ku aadi waa xumaanta ku raacaya marka bal ilmaha waktigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka maraykan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kastaoo marka kan hadda indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa midhaheedii saas noqday runtii ilmaha wal waa yaryaraayeen laakiin waa saa sahra u sheegto oo tiri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday nin walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay inay waxay u qaban karta u qabanka ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilma waxaad arkaysaa isagoo hurdanta aad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkan heestay kamid tahay marka bal haddii ruuxooda la xiro hadda shishooyinka wayba ku socotaa hiirinkii wixii taasoo kale haddii la xiro meel u aado uu waayo ama isaba uu helo dhinacii masaajida meelo lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheego ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan fan bayba u arkaanba marka bal ilaahay subxana watacaala waxaanu ka baryanaa inaan helo waxna daba qabto waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa maxamed qaasim ha walaalkii horte siduu sheega waay iyo walaashii sahraba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waaridka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaliyadda soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina carruurteedna waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayaga dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga toronto aan ka shaqaynayno waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sidai wiil wiilasha yaryar looga hortagidda ha
hooyada soomaali number one ama aabahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yar yahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsanay annaga in task force dawladda ay noo samayso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysanaa waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa taanaan hadda aan ku jirnaa oo aan ka shaqaynana waa tahay waa yahay xabsiyada maxaa idin kaga qorshaysan ayaga qudhooda ilaan boqolaal dhallinyaraa laleeyahay xabsiyadii ay ku jiraan ka sokow kuwa isdildilaya banaanka joogo xabsiyada bay hadda waxaa weeyaan kuwa isdilaya ayaa xooggeena saaraynaa sababtoo ah welwalka nagu haysta waa bisha soo socota inaysan dil dhayn xabsiyada waa u imaaneynaa haddaan tan koowaad wax ka qaban sababtaa wiilka banaanka jooga maantay ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kala dilo sidaan uga wax uga qaban lahayn aan u baahanay taana waa inaan biliiska la shaqaynaa task forcekan codsanaynana waa in xoogga taa ay saarto wa waxaa la yidhaahdaa modelaa jira la yidhahda group violence intervention waana adduunka meelo badan aada lagu guulaystay in xabad joojinta la sameeyo markaan xabadda joojino xabsiyadaan usoo noqonaynaa iyo kuwa yaryar hadduu ilaahay
sehro aan raaciyo laba qodob oo hadda dalada maaragtay sii ka ahaan dalada masaajida aan ku guda jirno mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumahoo dhan uu ka yimaado dacwad baanu saad filaysaan ha
walaashi saare ka dhawaajisay marka dacwadda waxaan adigu xooga saarno ku guulaysanay in bal ileni tubaakada illegal maha america lama joojin karo laakiin ummadii laga badqabta dhalinyaradii marka laba iyo labaatan sano qof ka yar oon i d wadan inuunan soo geli karin midda labaadna zoning waxaa la yidhaha xaafadaha maaragtay carruurteeni iyo ehelkeeni mujtamaceynu degan yihiin laga fogeeyo meelo fog fog la geeyo dhibka jira eenu cadaynay waxa weeyaan magacyo kaley ku furan yihiin waxay ku furan yihiin night life meel coffee laga cabo albaabdan baa laga soo galaa marka dagaalkaasi waa socdaa tii saddexaad baan hadda wadnaa midda jeelasha daladdu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yidhaahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajidu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta oo markaa qofkii uu ku heli karo wakti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay inoo suuragelo waayahay sahra maxaad kusoo xiraysaa maya runtii waxaan kusoo xiraynaa arrimaha hadda laba walaal ay sheegeenba waa wax jira hooyooyinkuna maanta way macaadeen hooyo walba diyaar bay u tahay geeridii labadii wil ugu dambeysay masaajidka markii la qaaday janaasada oohin baa lagla fadhiistay iyo see wuxuu qabana marka hadda alxamdulilah dalada bal waxay noo soo jeedisay iyo qodobadaas waa kawada tushan doonaa diyaar baana maanta loo yahay dowladdana insha allah inana caawisa ayaa ilahay ka rajeynayna aad baan idinkaga mahad celinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka inaad igala qayb gasheen dhammaantiinba waa mahadsantahay waa mahadsantay zahra maasha ilaahayna daba qabto ilaahayna daba qabto waaye kuwaasi waxay kala ahaayeen horseed cayni oo ah agaasimaha dalada masaajida colombos ohio iyo sidoo kaleeto sahre mire oo macalimad horey uga soo ahayd iskoolada westerfield series ee gobolkaasi ohio magaalada colombos islamarkaasina ka mida jaaliyada soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale maxamed qaasim oo ah professor wax ka dhiga kolleejyada ku yaala magaalada torono ee dalka canada maxamed sidoo kaleeto waxa uu xubin ka yahay somali canadian forum oo ah oo ah urur loo sameeyey in ay ka hortagto dhallinyarada soomaalida ee jaaliyadda halkaasi ku dhaqan oo dilalkooda sannadihii ugu dambeeyey si weyn ay usoo kordhaysay guud ahaana barnaamijkii oon ku egna dilalka dhallinyarada soomaalida ee sii kordhaysa waqooyiga ameerika iyo waxa la gudboon waalidiinta waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi horey aad u maqasheen codkeeda ee baarliin maxamed cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada colombos iyo sidoo kale waryaheena xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada torono islamarkaasina dib ugu eegaya marxaladaha dilalka dhallinyarada soomaalida guud ahaana barnaamijkii oo aan ku eegnay wax ka yar toban cisho oo lix dhallinyaro soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka toronto edmonton iyo colombos ohio islamarkaasina kuwo kale lagu dhaawacay ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo